gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen muungaab ayaa xaafada suuqa xooraha ee degmada hilwaa ka dhagax dhigay toddoba wado oo interloog ah islamarkaana xariga ka jaray tare la mid ah oo ay dhismihiisa iska kaashadeen maamulka degmada ganacsatada iyo bulshada degmada hilwaa waxaa munaasabada goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo gudoomiyaha degmada hilwaa mire salaad duxulow agaasimayaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada duqa muqdisho xasan maxamed xuseen muungaab ayaa bogaadiyey iskaashiga bulsho ee lagu dhisay wadooyinka xaafada suuqa xooraha taasi oo muhiim u ah bilicda ganacsiga iyo horumarka degmada qaybta libaax ee aad ka qaadateen mashaariicdii lagu dhisay toddobada jid ee interlooga ah iyo kuwa hadda maaragtay aan dhagax dhigna ee toddobada kale ah haddii la yidhaahdo qaybta aad ka qaadan doontaan waan idin mahad celinaya shacabka degmada hiliwaa waxa uu ku astaysan yahay shacab mar walba qeyb weyn ka ah horumarka caasimadda ay sameynayso waxaan ku raacsanahay guddoomiye ku-xigeenkii inaad aan ogahay inaad kaalin weyn ka qaadateen arrinta maaragtay dimuqraadiyiinta maamulka magaalada iyo isdiiwaangelinta oo degmadan iyo degmooyinka number one uga jira ay tahay arrinta isdiiwaangelinta inaad isku diiwaan gelisaan si aad uga qayb qaadataan doorashooyinka tooska waddanka ka dhici doono heer gobol iyo heer qaran waa xaq aad idinka leedihiin arrintaasna waa ajenda qaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne dal xureey markaan dowladda hoose xamar waxay u taagan tahay mar walba inay idinka idii adeegto inay maaragtay ka shaqayso dhammaan adeeg adeegyada ay u baahan tahay bulshada hadday ahlad waxbarasho caafimaad iyo dib u dhiska wadooyinka dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha qaybtaana waa qayb ka mid ah waan ku faraxsanahay inay arrintan iska gaashadeen degmada iyo shacabka degmada ganacsatada si gaaraan ugu mahad celinaya haddii la yidhaahdo wadadan aan maanta xariga ka jarnay waxaa la yidhaahdaa wadada fadhisan fadhisan waxay wakiil ka tahay todoba wado oo oo maaragtay dhismaheeda dhamaystirmeen insha allahu tacaala wadooyinka kale ku yaala degmadan laamiyada ahaa ee burburana haddii la dib ayaa loo dhisi doonaa mid aad codsateen oo soosna insha allahu tacala dib udhiskeeda dowladda hoose diyaar bay idinla tahay idinkana kaalintiina idin kala jeena insha allahu tacaala waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin markaan waxaa noo ballanah haddii la yidhaahdo inaan hore wada soconno oan iska kaashano horumarka ay caasimada sameynayso dhinaca nabadgelyada waa aragteen magaalada nabad waaye nabadaas allah noo siyaadiyo nabadaas aan ku far adeegno dhinaca maaragtay dibudhiska waa kaa waa socdaa mashaariicda qeybaheeda kala duwan shacabka waxaa laga rabaa inay canshuurta iska bixiyaan magaaladan maaragtay bilicdeeda ay qayb ka qaataan qashinka iska fogeeyaan nadaafadda ay ka qayb qaataan mashaariicdan ayaa qayb ka qaadan doonta tayada bilicda degmada hilwaa gaar ahaana xaafada suuqa xoolaha